magacaygu waa ogaas isaaq cali safarka boqor waxaan ka koobanahay malaaqyadii jigle mirafle iyo gubernatorihii gobolka boqol gubernator ku-xigeenkii gobolka boqol ee ururkii dhalinyaradii gobolka boqol dhammaan waan wada socnaa safarka u tagnayn waxaa ka mid ah inaan soo qiimayno xaaladda ay ku sugan tahay degmada waajid markaa markaan qiimaynay kadib waxyaabo badanaan ku aragnay keliya degmada waajid waxaa lagu tilmaami karaa inay haysto amni oo maxaa la dhihi jiray amnigaas keliya haysataa ma laha wax raashin aha ma laha waxbarasho ma laha caafimaad maxaa la dhihi jiray oo lagu xisaabtami karo ma laha waxaa la dhihi karaa degmada waajid waxay ka mid tahay degmooyinkii nineteen ninety fourkii wixii jaaray ayaa yaallo dhibaatooyin faraha badan baa taasho gaaji dadka hadaad rabtood la yaabaysaa dhibaatatan oo bayan kartaa saaxib waa tahay xubnihiina markii halka aada gaarteen kulamada aada la qaadateen dadka shacabka ah maxay si gaara idinkala hadleen
shacabka gaaray waxay naga hadleen horta degmada waajib waa go-doonsan tahay qof waliba aad weydiiso wuxuu ku leeyahay halanoo furo wadada wadada way go-on tahay degmada waajib iyo maxaa la dhihi jiray baydhabo isku xigta waa go-on tahay degmada waajid waxyaabaha ay ku leeyihin mar walba ay kuweydinaya waxaa kamid ah goormaa la furi doonaa wadadii baydhabo isku xiraysay iyo degmada waajib
waa tahay halkaa waxaa ku sugan sida nagu maqaalaha ciidamada amisom gaaran kuwa ethoobiya iyo ciidankii dowladda soomaaliya maxaad isleedihiin way hortaagan tahay in wadooyinka loo furo shacabka si gargaar kala duwan ay u helaan
horta waxaan la kulunay wa sidaad sheegaysa ciidamada amisom ethoobiya waan la kulunay waxay noo ballan qaadeen si degdega inay waddada ufuri doonaan ciidamadii koonfur galbeed waa idinla umalaynaa iyagana waa ku sugan yihiin qaybtoodii labaad baa hadda la siinahayaa hubkii loogu talagalay waxaana hadda loo xirayaa ciidamo gaaraya saddex boqol iyo laba iyo toban askari dhammaan hubkaas wuxuuna soo gaari doonaa maalmaha nagu soo aadan berri hadduusuna soo gaari dabardem uuna soo gaari doonaa ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed markaan la kolangnay waxay diyaar u yihiin inay wadada furaan laakiin hal cilis ayaa jirto dawladdii soomaaliyeed oo soo dirsatay ma aqaano meeshay ka gaartay ma lahan kabo ma laha tuuto laba sano ma aysan helin mashaar waa sida iyagoo maalin walba way dhimanayaan shabaab waxaa ka waxaa magaalada degmada ka saaray wa waxaa weye ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya waxayna diyaar u yihin ay ku sheegeen ma rabno mashaar kabana kama rabno keliya waxaan u baahanahay rasaas iyo shabaab aan ku saari lahayn maanta ugu dambeysay waxaan diyaarinay ciidamo gaaraya ilaa kun oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ah iyo shan boqol oo ku yimaha koonfur galbeed siday sababaro kale soo kala qaateenba waxaan u diyaarinay wadada isku xirtaa baydhabo iyo waajib anagoona tegin in la furo ciidamadaas diyaar waayo kuwii amasom taangeerada u dambe way keensadeen haddana way soo socdaan insha allah waxaan rajaynaynaa bishan dhexdeeda inaan ka saarno shabaab baydhabo iyo waajib dhexdooday
waa tahay qorshaha sida aad sheegtay waxay u baahan tahay dhaqaalo badan iyo in loo diyaar garoobo marka marka aad fiiriseen amaad qiimeyseen kaalintiina hadda maamulka koonfur galbeed uu ku leeyahay mis leedahay way suurageli kartaa in al-shabaab waddada aad ka saartaan ha waa waa suurtagelaysaa shabaab horta ma joogo waddankan wax yar oo boqol aan gaaraynin baa joogo oo moobeelli iyo farinay ku xihan tahay waddada baydhabo wax uqsaadhig la yidhaahdo shabaab uu leeyahay ku yaala malaha baydhabo iyo waajib dhexdoodii waxyaabo qawlaysato oo qaab daran oo iska yar yar oo masaakiinta kareetada wada gubaayo dameeraha dilaya waxaasaa joogo wax hadda shabaab la yidhahdo meesha lagu tilmaami kara malaha waa baaba-een waana kala tageen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay kaashin doonaan aan isku tashanay malaaqyada anigii dhammaan ururada anigii in jeebka aniga iyo xoolaha aniga aan isku darno waddadaan naxo ku furnaa naga go-an aan dawladda aan waxba ka sugin laba sanaa waxaa lahaya degmada waajii gacan dawladda soomaaliya ku jirtaa laba sano iyo wax la jiraan inta madaxweynaha soomaaliya mar buu imaaday wuu iska laaftay wasiiradiisa dayaaradda kama soo degaan wax masaakiintan ama shacabkan baydhabo u baahan waajib u baahan ma jiri karaan dhihi karnaa ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed wax oo wixii ay u baahnaayeen keliya waa meeshay ku jiraan annaga ma naqaano laakiin waxaan rajaynaynaa inaan isku tashano annaga maamulkaanigi shacabkaanigi inaan waddadan xoogaan ku furno waa tahay nolosha dadka hadda ka waran maadaama waddooyinka ay xiran yihiin halkee wax ka helaan
nolosha waxay wax ku helaan wax naag dhabarkeed ay ku keentay oo shabaab kala soo warwareegatay karaato mid waa la gubaa midna waa soo gashaa nolosha dadka wax lagu qiyaasi kara ma laha waxay u baahan yihiin bani aadamnimo gargaar bani aadam ay u baahan yihiin wax kaleeto meeshan yaalla kale ma laha waa inay usoo gargaaraan ummadda islaamka ah ku nool dalka dibadiisii gudihiisa dadkaas waxaa lagu tilmaami karaa maxaa la dhihi jiray dad baabaa lagu tilmaami karaa shacabku waa baaba'san yahay dawladdoodin wax kama haystaan ciidamadii ciidamada iga keentay dawladdoodin wax kama haystaan adihi gargaarkana waxba kama haystaan